إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday xeryo ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka oo kaga sugan yihiin qaybo ka mid ah gobolada baay iyo gadow madaxweynaha dowladda federaalka ayaa qirtay in dowladdiisu tahay mid nugul oo daciif ah xildhibaana ka tirsan dowladda federaalka ayaa sheegay in madaxweynaha dowladda federaalka uu fashilmay waxayna u baaqeen inuu iska casilo xilka uu hayo dadka ku dhaqan caabudwaaq ayaa digniin u diray xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka oo la qorsheynayo in loo diro iyagoona sheegay inay magdhow ka rabaan dowladda federaalka oo rag ka laysay waxaa soo badanayay qoysaska soomaaliyeed ee caruurtooda kala soo baxaya wadanka maraykanka kadib markii caruurta iskuullada loogu dhigay dhaqan xumo xarkaha goosatay sarkaal kenyaan ah ayaa lagu dilay isku horimaad ka dhacay magaalada mooyaale دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday xeryo ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka oo kaga sugan yihiin qaybo ka mid ah gobolada baay iyo gadow rag hubaysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal toosa ku qaaday xero ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa xabashada ethoobiya ay ka sameysteen degmada qasax dheere ee gobolka baay dhanka gadana ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xala dagaal culus ku qaadeen xero askarta xabashada ethoobiya ay ku leeyihiin garoonka degmada baardheere ee gobolka gadow isla gobolka gadow ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xalay weerar ku qaadeen xero ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo ay ku leeyihiin halka loo yaqaano xarunta w f b ee degmada garbaharey madaxweynaha dowladda federaalka ayaa qirtay in dowladdiisu tahay mid nugul oo daciif ah muxsin xasan xaaji ayaa ka waramaya
hadallada quusta ah iyo kuwa uu ku qiraya xaqiiqada dagaalka iyo jabka ay wajahaysa dowladdiisa kadib laba sano ee uu jeediya madaxweynaha dowladda federaalka ee xasan sheekh maxamuud ayaanan ahayn wax cusub ama arrin ugub ah madalle kala duwan warbaahinno kala cayn ah iyo mawaaqic internetka ka howlgalo ayuu had iyo jeer ninka seetaha u haya dowladda federaalka lasoo hor istaagaa tasriixaad kala duwan oo iskugu jiro kuwa uu ku qiraya jabka maalin weliba gaaraya ciidankiisa iyo kuwo kale oo catow iyo calaan cal ah islamarkaana uu ku beerlaxowsanayo dadka taageersan siyaasaddiisa dhowaan hadal uu jeediyey xasan sheekh maxamuud ayuu kaga hadlay arrimo kala duwan hadalka madaxweynaha ayaana intiisa badan u muuqday mid uu ku calaan calayay qayb waliba oo hadalkiisa ka mid ahna waxa ay weedaarsan tahay qaybtii ka horreysay amaba ka dambayso waxyaabaha uu sheegay xasan sheekh waxaa ka mid ah in dowladdiisa ay tahay dowlad taag daran oo nugul oo shacabkii ku hoos noolaa ay gaajaysan yihiin xilli dalkeenna soomaaliya uu yahay mid nimcooyin alle iyo barwaaqo dhuleed ay ceegaagto adduunyada meel muhiim oo dunidu dhan ay jeceshahayna ilaahay waa nagu abuuray oo waana dejiyey khayraadka ummadaha adduunka in badan oo ka mid a aanay haysaninna ilaahay waana siiyey laakiin haddana waa ku dhex gaajaysannahay dalkaas sidaas qaniga u ah yaan ku dhex gaajaysannahay waxaan ugu dhex gaajaysannahayna waxay tahay dowlad la-aan ama dowlad nugul oo dowlad nugul ah sidoo kale xasan sheekh ayaa dhaliilay mucaaradka dowladdiisa waxa uuna tibaaxay in mucaaradka ay ka mid yihiin mas-uuliyiin ka tirsan dowladdiisa kuwaasi oo aanan rabin inay horey u dhaqaaqaan maanta waxaan ku sugannahay dadkeenna qaarkiis inay ka cabsadaan oo ay jeclaadaan meeshii aan joogno inaan sii joogno oo aanan ka bixin muxuu ahay wixii aan ku jirnay iyo duruufihii aan ku sugnay cabsidaas marka waxay keentay waxaad arkaysaan oo qaylo ah oo yeeraya hadday tahay maxaan ku irahday social media hadday tahay idaacadaha hadday tahay muxuu ahay meelaha ma aha dad caadi ah dad mas-uuliyiina mas-uuliyad sheegana waxaa nasiib daraa dad soomaaliyeed oo dayasbarada qaarkood kusoo noolaaday maanta inay jidka u taagan yihiin qaarkood ay leeyihiin jooga jooga suga suga suga meesha hala iswarsada bal noo kaadiye hala jooga hala jooga hala jooga si kastaba ha ahaatee kuma aha ceeb madaxda majaraha u haya dowladda federaal ka jeedinta hadallada quusta u muuqda ee ceenkan oo kale ah amaba wax cusub balse waa caadadooda oo tan iyo bilowashadii dagaalka ee uu xasan sheekh kusoo qaaday wilaayaadka waxaa jirtay qayladhaan ka imaanaysay madax iyo siyaasiyiin ka tirsan dowladda federaalka kuwaasi oo mar weliba ka hadlayay xaqiiqada dagaalka iyo sida looga itaalroon yahay xildhibaan oo ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa sheegay in madaxweynaha dowladda federaalk uu fashilmay iyagoona ugu baaqay inuu iska casilo xilka uu hayo cabdiraxmaan beder keydsan ayaa ka waramaya
xildhibaan cabdimaalig cabdulaahi oo ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ayaa xilli uu shalay la hadlayay warbaahinta waxa uu sheegay in dowladda federaalka horinayso dagaal beeleedyada ka holcaya meelo badan oo ka mid ah dalka qabaa'ilka ay diriirtu ka dhexeysa ee ku sugan gobolada dhexe ayaa waxay ku dagaalamayaan hubka dowladda federaalka sida uu sheegay xildhibaankan ka tirsan dowladda federaalka waxa uu sidoo kale warbaahinta ka hor sheegay in xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka iyo asxaabtiisa ay dalka ku wadaan meel xun waxuuna intaa ku daray in dhammaan meelaha ay ka arrimiyaan maamulada shisheeyaha taabacsan ay qabaa'ilka isku hor fadhiyaan tiimka hadda dalka ka taliyo waxay mar walba ku handadi jireen xukuumaddii dowladdii hore in loo noqonayo sagaashan iyo kowdii oo ah xilli mugdiya oo dalkan soomaaliyeed uu galay dagaal sokeeye maanta waxaan markhaati ka nahay from somalilan to jubbaland inay dagaal beeleedii ay ka socdaan beelihii soomaaliyeed ay subaynayaan oo haddadaana idin hadlaayo calaag iyo iji oo ay isku hor fadhiyaan laba beelood oo soomaaliyeed sida xogta aan ku helayane hubkii dowladda laysu isticmaalaayo oo halkaas uu dagaal ka taagan yahay dhanka kale xildhibaan lagu magacaabay yuusuf gamaadiid ayaa isaguna carabka ku dhuftay in xasan sheekh uu yahay nin da ah islamarkaana fashilmay wuxuuna ugu baaqay inuu iscasilo xilkan uu ka dego madaxweyne xasan sheekhow runtii waxaa weeyaan oday da' baad noqotay dalkana god baad ku riday iscasil xilkana isaga deg intaasaanu leennahay qabyaaladdu maanta waxay maraysaa heer bilowgii sagaashameeyadii in dadku ay jufojufo isu hobayaan xabadduna jufojufo ay difaac isugu jiraan waxaan ka aamusi karnaa ma ahan madaxweyne waad ku fashilanta hoggaanka dalka noqo madaxweynihii koowaad ee afrikaan ah ee ku fashilmay hoggaanka dalka iscasile noqo intaas leegas intaas bas ka dhigo waxaa in badan oo ka mid ah goobaha ay joogaan maamulada dalka ka dhisan ku diriraya qabeelo soomaaliyeed waxayna xoguhu sheegaya inay dowladda federaalk isku jeedisay beelaha wada diriraya iyadoo ay sidoo kale askar ka tirsan maamulada iyo dowladda federaalka ay dagaaladu ka mid yihiin
dadka ku dhaqan caabudwaaq ayaa digniin u diray xildhibaano la qorsheynayo in loo diro halka iyagoona sheegay inay magdhow ka rabaan dowladda federaalka oo rag ka laysay faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali
dadka ku dhaqan magaalada cabudwaaq ee gobolka galguduud oo dhowaan la wareegay hub ayay sheegeen in si sharci daraha kusoo galay magaaladaas ayaa eedeymo u jeediyey dowladda federaalka sidaasi darteedna waxay doonayaan magdhowga dadka ay ka laysay dowladda federaalka iyagoona nidaamka xasan sheekh maxamuud ku tilmaamay nidaam jabhadeed oo aynan ahayn nidaam dowladeed waxay kaloo ka hadleen xildhibaano la sheegay in dowladda federaalka u dirtay dadkaasi si ay hubka uga soo celiyaan balse waxay tilmaameen inaysan nimankaas garanayn islamarkaana aysan matalayn bulshada ku dhaqan magaalada cabudwaaq ayna matalaan keliya ciddii soo dirsatay oo ah dowladda federaalka haddaba waa kuwan bulshada ku dhaqan cabudwaaq oo meel fagaaraha kula hadlay saxaafadda nimankaas anugu waxaan leeyahay marka ugu horraysa magacaas xildhibaannimada waa maqlaa laakiin nimanaan naqaan iyo niman na matala horta sidooda marka hore maba ahayn mana annaan dooran namana matalaan niman haddee ninkii soo dirsaday iyo ciddii matashaa soo dirsatay marka horena ayagaa keensaday haatanna ayagaa soo dirsaday dadkaanna kama turjumaan xoogna wax ugama qaadi karaan xirfad kale iyo wax kaloo dadka ku dhex lahaayeen oo xushmad oo hadda wax lagu siin hayaana ma jidho dowladdu horta dadka ayadaa laysay dowladda ama sidii dowladaha lagu arki jireen waxa weye wax qaladaadoo gasho dowladdu waxaa la rabaa inay saxdo inay magdhow ka bixiso inay bolojees ka bixiso inay mataqaanaa ay qoomamayso arrintaasaa lagu arki jiray laakiin meeshaas haddee nidaam dowladeedba kama muuqdo waa nidaam jabhadeed waxaa weeye dadkii baa la laayey magdhowna looma wado tacsiil looma wado wax kale oo loo wadaa ma jidho hubbaan doonayna baa lagu bedelay haddee hubka ma waxaa rabaa inta soo hadha oo kale miyaa la rabaa marka in lagu laayo aad iyo aad si khalada baan u arkaa si khalada oo qaab darafoolxun baan u arkaa way soo ambadeen dad soo ambaday wey qardajeexii awalba ay ku socotay waddanka ay ku joogtay weeye arrintaas waa qardajeex markii horeba qardajeex bay ku joogeen waddanka waxay qabteen iyo waxay soomaali ku hagaajiyeen lama arag dadka hadda gobolladaas dambe oo haddii annaga naga shisheeya oo hir shabeelle la yidhaahdo hubkay isku dhammaynayaan dawladdaa bixisay shaati bay ku bixisay dadkii ayagiibaa isku dilay hubkii oo isku dhammeeyey hadday wax ka qabanayso hub ama ay qabanayso kuwaasay qaban lahayn iyagaana u dhow hadalkan ka soo baxay dadka ku nool magaalada cabud waaqi ayaa imaanaya iyadoo dhowaan dowladda federaalka sheegtay inay xoog ku maquuninayso dadka ku nool magaalada cabud waaqi gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya haddii aysan soo wareejin hubkii dhowaan maleeshyabeeleed hubaysan ay ka furteen gaadiid la sheegay inay si sharci daraha kusoo galeen soomaaliya kana yimid dalka etoobiya magaalada cabudwaaq waxaa dhowaan gaaray wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka kaas oo doonaya sidii lagu soo celin lahaa hubkii ay qaybsadeen bulshada ku dhaqan magaalada cabudwaaq waxaa soo badanaya qoysaska soomaaliyeed ee caruurtooda kala soo baxaya waddanka maraykanka kadib markii caruurta iskuullada loogu dhigay dhaqanxumo xarkaha goosatay sakariya cumar ayaa ka waramaya xilli dadka soomaalida ee ku nool wadamada reer galbeedka ay wajahayaan dhibaatooyin kala duwan oo ay kala kulmayaan wadamada ay qaxootiga ku yihiin ayaa waayihii ugu dambeeyey waxaa si xawli ah kusoo kordhayay dhaqanxumada iyo fasaadka haysta ubadka yar ee kusoo koray wadamadaasi iyadoona qayladhaanta waalidiintan ay marar kala duwan saxaafadu soo tabisay ayaa waxaa dhaktar qaasim oo ka mid ah soomaalida ku nool maraykanka waxa uu ka waramayaa fasaadka iyo dhaqanxumada ka jirta waddankan maraykanka isagoona tilmaamay in waalidiinta qaarkood ay caruurtooda ula soo baxsadeen wadamada kenya iyo ugandha iyadoona wadamadan waalidiinta soomaalida ay ula soo ordeen caruurtooda ay iyaga qudhooda fasaxeen dhaqanxumada iyo fasaadkan waxaan arkay waalidiin badan oo soomaali ah oo ilmihii marna la sii qaxaayo oo nairobi la-aad soomaaliya la-aad nairobi markay tagan war nairobiyaaba ka daran ayagaaba hadda ogolaaday ilmihii mar uganda geey halkan geey marka waalidiintii soomaaliga ah oo carruurta la cararaayay meeshiina lama sii joogi karo arrimo cajiiba iskuuladii alla isaga soo dabagalay waxyaabaha kusoo kordhay oo marka haddada ay waalidiintu ay walaacay ka qabaan waxa waaye waa soo xoogaysteen heer waxay marayaan hadda inay waxbarashadii iskuuladii inay soo galaan oo carruurtii yaryareed carruurta primariga ilaa secondariga aday dugsiga hoose ilaa iyo dugsiga dhexe dugsiga sare in carruurtii la yidhaahdo meelaha iskuullada lagu barayaa marka arrintaas oo walaaca ugu weyn meesha
isagoo sii hadlayay dhaktar qaasim oo ka mid ah soomaalida ku nool wadamada reer galbeedka ayaa waxa uu tilmaamay in si gaar ah loo beegsanayo caruurta ay da-dooda aad u yar tahay kuwaas oo uu tilmaamay inay fududahay in si fudud lagu bedelo wuxuuna soo qaatay tusaale arrinkaasi ka markhaati kacaya oo ku dhacay qaar ka mid ah eheladiisa
waa xilliga la bedeli karo ilmaha maskaxdiisa hadda tusaale ahaan gabar aan maamo aan qaraabanahay dhashay a waxaa lagu yidhi sagaal ilaah ayaa jirto iskuulka loogu soo dhigay gabadhii gurigay timid markay iskuulka ka timid hooyadeeday ku tiri hoyo maxaa ii tiri hal ilaahaa jiro macalimaddu maanta waxay soo dhigtay sagaal ilaah hooyadii hooyo soomaali waa taqaanaa waa hanaq yaa waxaas kugu yiri hooyadii gabadhii weerar ku qaaday hooyadii waxay tiri hooyo hooyo isdaji waxay tiri macalimadda masar digrii ay haystaa sagaal ilaaha jirtayna tiri hooya adiga isheeg halka ilaah xaguu ku qoraya soomaalida qaxootiga ku ah wadamada reer galbeedka ay ku nool yihiin ayaa waxa ay wajahayaan dhibaatooyin kala duwan dhibaatadaasi oo midda ugu weyn ay ka mid tahay dhibaatada fasaadka iyo dhaqanxumada haysta caruurta ku soo koray wadamada reer galbeedka warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan sarkaal kenyaan ah ayaa lagu dilay isku horimaad ka dhacay magaalada mooyaale cali aadan ayaa ka warramaya tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa iskahorimaad khasaare dhaliyey oo dhex maray ciidamo ka tirsan dowladda kenya iyo qaar ka mid ah dadka deegaanka iskahorimaadka ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay god macdinta laga qodo ee ku yaala deegaan hoostaga magaalada mooyaale goobta macdinta laga qodo ee iskahorimaadka uu ka dhacay ayaa waxa ay ku taalla deegaan lagu magacaabo hilo oo hoostagta magaalada mooyaale ugu yaraan laba xubnood uu ku jiro sarkaal ka tirsan booliska kenya ayaa lagu dilay iskahorimaadkan iyada oo lasoo sheegayo in kooxaha dagaalka la galay ciidamada dowladda ay furteen hub dagaalkan ayaa yimid markii ay maleeshiyadu weerar ku qaadeen ciidamada kenya ayaa waxaa u suuragelay qori inay ka furtaan sargaalka kenyaanka ah ee la dilay sargaalkan la dilay ayaa ka mid ahaa saraakiisha ilaalada ka hayay goobta macdinta laga qodayay sida ay sheegtay warbaahinta gudaha dalkaasi ugu yaraan toban xubnood uu ku jiro sargaal boolis ah ayaa ku dhaawacmay dagaalka sida uu sheegay sargaal ka tirsan booliska kenya taliska booliska xukuumadda nairobi ayaa tilmaantay in koox hubaysan oo kumanaan ah ay weerar kala duldhaceen saraakiil ka tirsan booliska kenya oo ilaalo ka hayay goob macdinta laga qodo halkaas oo weeraro ay kula galeen saraakiisha booliska ee dalkaasi warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga waa naga intaa